haatanna waxaad ku soo dhowaataan faaqadaada toddobaadka waxaa soo jeedinaya cabduqaadir maxamed cabdulle
kulanti wacan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijkeena faaqidaada toddobaadkood ka dhegaysataan idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga toddobaadkanna waxaynu ku eegi doonaa barnaamijka faaqidaadda doorashada soomaaliya xilligan waxaa si weyn loo durayaa hanaanka doorashada marka loo ego doorashadii aqalka sare midda golaha shacabka ee hadda boqolkiiba afartan la doortay iyadoo si weyn isha loogu hayo baarlamaanka koob iyo tobanaad siduu noqon doono waxaan ku eegi doonaa barnaamijkan hufnaanta doorashada ma laga bedeli karaa xilligan inta ka harsan doorashada maxay ka dhigan tahay digniinta xoogana ka imaanaysa saaxiibada soomaaliya taageera mase jirtaa fursado la xisaabtan oo la samayn karo si looga baaqsado in baarlamaanka uu noqdo mid si weyn hadda walaaca loo muujinayo aysan u noqon mid bannaanka timaada barnaamijka waxaa nagala qaybgalaya guddoomiyaha bulshada rayidka soomaaliyeed cusmaan muxidiin shaatax oo si weyn isha ugu hay arrinta doorashada dhowaanna kulan la qaateen ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyagoo kala hadlaya doorashadii xaalad dalka haatan uu marayo sidoo kale barnaamijka waxaa marti noogu ah guddoomiye hore maxkamadda saree dalka ibraahim iidlo suleymaan sharciyaqaan arrinta si weyn isha ugu haya waxaanan eegi doonaa bal khasaanada xildhibaanada markay timaado maxaa laga yeeli karaa marka xildhibaan uu ku soo baxo hanaanan sharci hayn mase jirtaa qawaaniin iyo shuruuc qaban karta xildhibaanka khasaanada leh barnaamijka ayaynu ku eegi doonaa oo marti noogu yahay faaqidaada toddobaadka barnaamijka waxaa sidoo kale ka qaybgelaysa caasho geelle dayriye oo ka mid a ururada haweenka soomaaliyeed ee si weyn arrintan isha ugu haysay ka mid a dadka u dhadhaqaaqa xuquuqda aadanaha gaar ahaana arrinta qoondada haweenka iyana barnaamijka ayay qayb ka tahay oo toddobaadkan marti ay noogu tahay dhammaantiin aad baad umahadsantihiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka aan ku horeeyo cusmaan muxudiin shaatax guddoomiyaha bulshada rayidka sidee wax u socdaan xilligan markaad fiiriso doorashada golaha shacabka ee ka socota muqdisho iyo dhammaan xarumaha maamul goboleedyada bismillahi raxmaan raxiim abduqaadir waa mahadsan tahay adigii bahda v o a waxaan salaamayaa dhammaan dadka ku jira igula jira dooda maanta ayaan salaamayaa runtii arrimaha hadda si u socdaan doorashada iyo siday ku bilowdeen wax weyn oo hadda kala duwan yani ima muuqdaan waxaana moodaa cabashadii ka timid bilowga doorashada ee sababtay in la qabto shirkii madasha ee socday saddexda ilaa sagaalkii january islamarkaana wadatashiya lagula sameeyey bulshada rayidkii midooda musharaxiinta iyo beesha caalamka ujeedada u weynan aan ismaheena ka sugaynan ahayd in wax uun iska bedelo qaabka ku bilaadeen haddana weli waxaad moodaa inaan sidii la rabay aysan waxba looga qabin waxyaabihii lagu heshiiyey ama saacyadii u degsanaa doorashooyinka waxaana culeyska uu sii batay in doorashadii aysan ka bixin dhaqankii malxiiska ahaa aysan ka bixin edgadii oo aanan loo madax banaaneyn dadkii lahaa isla markaana saxaafadii inay u yeeshay actis meelaha ay ka dhacayaan doorashada ay weli sidii raba aysan ahayn marka wallaahi guud ahaan waxaa noo muuqda arrimahaas ina weli culeys uu ka jiro doorashadii oo hadda ay dad badan ay leeyihiin doorashadana waa culeys marka waxaad leedihiin waa xulasha ma ahan doorasho waxa dhacaya waa mahadsantaha shaatax ibraahim leban marka loo fiiriyo sida hadda ay ku socoto doorashada aqalka hoose sharciga xaggeeda aan ka eegno doodaha soo baxayo sidee wax u socdaan bismillahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamedin wacalaa saxbi wasalam waa salaamayaa idaacadda c o e da ka qaybgalayaasha iyo inta dhegeysanaysaba haddii la eego sidee wax u socdaan su-aashaasi waxay tahay marka lagu eego sida ka socdaan halbeeg bay u baahan tahay in lagu eego si looga jawaabo inay quman tahay iyo inaanay qumaneyn halbeeg baana halbeeg baana la dejiyey oo waxa kamid ah halbeegyada la dejiyey habraacyada ayaa ah halbeeg habraaca doorashada habraaca xalinta khilaafaadka kuwaasa halbeeg u ah haddii halbeegaas ay ku dhismaan oo ay waxa meesha yaallaa ay noqdaan wax halbeega ku dhisano waafaqsanna wax hagaagsan baa kasoo baxay waxaynu karna wixii waa kuma yihiin oo wadadii loo jeexayba ay marayaan haddii aanay kasoo ka weecdaana wax ka waa wax aan wixii loogu talagalay ahayn haddaan kusoo dhawaado markaad eegto habraacyadii la dejiyey ee ahaa shuruudaha amaba qaabka ay tahay in loo galo doorashada amaba shuruudaha qofka laga doonayo marka hore qaabka ay tahay in wax loo loo soo saaro
ergooyinka qaabka ay tahay in loo waxeeyo doorashada loo galo nidaamkaasoo dhan markaad eegto waxaa muuqda in sidii loo dhigay ama loogu heshiiyey in aan si ka duwan in loo raaciyo oo habkii iyo nidaamkii aan la raacayn taasina waxay ka dhigan tahay wixii halbeega ahaa waa laga leexday halbeegii waa la jebiyey hadday noqoto shuruudaha hore ee lagu soo gelayo qofka doorasho kasoo gelayo tusaale ahaan waxay ku jirtay qofka hadduu yahay shaqaale dawladeed ama uu ciidan yahay waa inuu marka hore ama uu garsoor yahay waa inuu marka hore isa soo casilaa muddo intaa leeg iscasalaadiisa keenaa dabadeedna marka uu iscasalaadiisa keeno kabacdi uu tartanka usoo gala oo hay-addii uu ku jiray markii hore ka soo baxa waayo hay-adaha waxaa jira hay-adan loo tartamaya waa hay-ad siyaasiya hay-adaha baa jirta aan siyaasadda ka qaybgeli karin ay ka mamnuuc tahay marka waa inuu qofkii kasoo baxaa dabeedna hay-addan yimaada halbeegaa lama eegin oo laguma laguma dhaqmin waxa yaala in la yidhi boqolkiiba soddon baa dumar noqonaya oo dabeedna la jaangoynaya waxaa muuqata inaan boqolkiiba soddonkaas aan la tix raacin oo iyada oo hay-adihii doorashada gacanta ku hayay ay leeyihiin kuraasa caynkaasi waxa weye waa dumar oo waa koota dumar aan dheg talag loo dheg talag loo sin oo la jirayo ayaa muuqata iyadoo oday dhaqameedyadii bayska u ahaa ee laga doonayay in ay waxa kan isku soo dubaridaan oo ergooyinka iyo gudyada soo xuniya ergooyinka ay iyagu gardaadiyaan ay leeyihiin oo qaylinayeen ay leeyihiin waryaaraheen wixii kamaba warhayno anagoon ogeyn baa hawlihii la galay aad ad arkayso marka halbeegyadaas oo dhan markaad dib ugu noqoto aad eegtay sida waxu dhacayaan waxaad odhan kartaa war waxaan sidii la doonayay iyo sidii loogu heshiyay toona maaha wax wax u socda maaha ayay u muuqataa
waa mahadsantahay waa kuusoo laabanayaa gudoomiye ibrahim iidle caasho geelle puntland baad ku sugan tahay si weyn baad ula socotaa doorashada garaway ka dhacday sida hadda wax ku bilowdeen aqalka hoose seydii la muuqataa markaad fiirisaan qoondada haweenka iyo guud ahaan og ogaalnimadaada bismillahi raxmaan raxiim horta marka ugu horeysa waxaan salaamayaa iidle iyo iyo iyo shaatax iyo dhammaan v o a iyo inta na dhegeysanaysa oo dhan horta jawaabteedu wax badan kama foga walaalihii hadlay waana wax cad oo loo wada jeedo maanta doorashada iyo waxyaabaha soomaaliya ka dhacaya ma aha wax qofna ka qarsoon ma aha waxa weeyaan marka ugu horeysa anigu waxaan is leeyahay aqalku wuxuu ka dhismaa aasaasiyo duntuu ka dhismaa haddii uu dunta ka qalloocdo waxaa hubaala inuu iinku muxuu ahaay dheeraadana uu soo jabayo oo soo burburayo waxaad moodaa arrinta hadda maanta doorashada soomaaliya ka dhacaysa inay tahay aqal duntii ka halaabay sida uu hadda uu sheegay iidle oo kaleeto waxa weeye markii ugu horreysay siday wax ku bilowdeen baa khaldanayd dadka siday kusoo baxeen shuruudaha qofka laga doonaya baarlamaanka muxuu ahaayey qofka dawladda ah ma loo ogol yahay qof kastoo soomaaliya ama dal ha jooga ama dibada jooga xaq buu u leeyahay laakiin waxaa la rabaa in habraaca lagu cadeeyo oo la yiraahdo qof ka shaqeeya dawladda ma geli karo ama qof noocaasi ma geli karo taas habraaci hore kuma aysan soo bixinin midda labaadna waxaa loo xilsaaray dee maamul walba waxaa la yiri maamul walbo jaantaa rogan adigaa lagaa rabaa intaasoo kursi inaad soo saadho adigaa lagaa rabaa kursigaas inuu yimaado dee maam waxaa kaloo jira timeka timeka afna factor ah baa jira waxa weye international communitygan hadda waxay mar walba leeyihiin waa in degdegaas lagu qabtaa degdeg waxa weye dhiftiisuu leeyahay isaguna natiijo fiican la soo saaro marka guud ahaan marka laysku duuduubo anigu waxaan leeyahay sidii fiicnayd ma aha inkastoona rabinaan wada cambaareeyo dadka soo baxay oo dhan dad badan oo fiican ay ku jiraan haddana waxa weye habraaci ay kusoo baxeen oo dhan baa khaldan waxa weye dhaqamo badan oo aan hore u jirin baa yimid waxa la yiraahdo hebel iyo malxiiskiisii baa yimid waxaa yimid doorasho aan daha furnayn oo muxuu ahaaye ergadu aysan ahayn ergadii saxa ahayd oo ka timid muxuua qabaa'ilaadka ka timid waxaa yimid muxuu ahaaye dadkii oo ka niyad jabay muxuu ahaaye doorashooyinkii ka niyad jabay oo qofkas leeyahy kolle heli maye maxaan iska daalinaya waxaa yimid cadaaladii aada mooda sidii fiicnayd inaysan ahayn waxaa muuqatay dadkii integrityga lahaa ama aqoonta lahaa ama baarlamaanka laisdhihi lahaa mustaqbalka waxbay ka bedelayaan dowladnimada oo iyada laftarkooda jiro loo arkay oo loo arkay qofka soo baxaya inuusan shuruudahaas yeelan marka waxyaabahaasoo dhan karaa aad aad baad umahadsan tahay shaatax ra-iisul wasaare rooble waxaad la kulanteen waktiyo kala duwan oo xilliga doorashada shirarkiina waad ka qayb gasheen kii ugu dambeeyey january muqdisho ka dhacay marka xaggee se qaba laadahay in in ballanqaadka ra-iisul wasaaraha iyo madaxdii muqdisho ku jirta idiin sheegeen waxaydi kala hadleen xaggee ka ka furi laadahay ma ma dhinaca xukuumadda ra-iisul wasaaruhu hoggaan u yahay ma madaxdii maamul goboleedka mase markii jira markii hore waxaa jirinba heshiis aada xogeel ka ahaadeen oo la wada ogaayaan meesha olin xaggee se qaba laadahay gaabkan weyn
horta runtii dhowr mar ayaan la kulanay ra-isul wasaaraha aan la wadaageyna walwalka aan ka qabno habka doorashooyinkan ay ku socdaan si wax ku bilowdeen isagana wuu noo muujiyey walwalka noocaas oo kale ah waana tan keentay runtii in uu uu codsigeena tixgeliyo inaan shirka madasha uu noqdo shir dadka saameynta ku leh arrimaha doorashooyinka lala kulmo taladooda la dhegeysto bulshada reedkana u horeyso intaa marka uu hirgeli aan la kulanay madashii aan la wadaagnay waxyaabihii markaas annaga aan qabnay in ay muhiim tahay in oo lagu dhaqo doorashooyinka abaacdana lagu adkeeyo aan la wadaagnay markii aan la kulanay aan kala doodnay kadibna markii shirka ay xirayeen ay nooshii communitega soo saareen ay ku wada qornaayeen inta badan waxyaabihii aan kula talinay runtii diilo weynaa noo muuqato waxaas leheen waxbaa hagaagayo sidii hor ka duwan laakiin haddana markii doorashada bilaabatayna sida ay wax ku ku socdeen marka ani waxay la tahay meesha wax iska qabsan lahayn inay tahay waxa uun aada looga hadlay qabsoomida doorashada iyo sidii loo qaban lahaa laakiin qeybta xisaabka si loo cidda la xisaabtamaysa dadka mas-uuliyiinta doorashada ah haba yaraatee ma naqan dad la ogyahay iyo wax la ogyahay waxaana dhowr mar aan ka hadalnay arrimaha qudaarta iska imaanaysa dacwooyinka ama sida qaldan oo ka oo waafaqsanin habraac loo qabto yaa wax ka qabana oo loo dacwoonaa oo guddiga xalinta haddii wax ka qaban waayaan waxaa la yidhi waxaa loo dacwoonaa madasha waana meesha aan dhowr mar aan ka hadalnay oo ah in sida aan hore u aragnaba in ay madashu ay ka imaan karaan dhibaatooyinka madaxda madasha marka in loo baahnaa gacan saddexaad oo runtii xisaabtan sameyso oo arrimahan controlkooda yeela laakiin waxaa jira hadda waxaa muuqato laakiin sheetaha guddiga xalinta khilaafaadku maxay qabanayaan guddi baa jira soo maha guddiga xalinta khilaafaadka nafsadoodii ayaa u baahan in ay sidii loo soo xulay markii hore hore waxay ahayd si ka duwan sida ay ku naqon karaan guddi runtii gacan saddexaad naqon kar waxay ahayd guddiga xalinta khilaafaadka in laga soo xulo bulshada rayidka qeybaha kala duwan ee dadka saa saameynta ku leh amin bulshada soomaaliyeed loo istaagayo markaa taas lagu saleeyo ayay ahayd laguma saleeyin xisaabtanka dadka la xisaabtami lahaa controlka yeeli lahaa ayaa meesha ka maqan marka wan gartay ibrahim idle marka la eego sharciga si walba ha u dhacdo doorashadii boob ha noqoto laakiin dalku dastuur buu leeyahay sharci baa jira garsoor baa jira ma jiraa qawaaniin kaloo suuro gelin karta in waxaan dhexda laga qabto maaragtay dib u soxod lagu sameeyo garsoorka dalku sharciga dalku muxuu ka qabaa
horta aynu fahamno doorashadoona inaan ahayn inay tahay doorasho dadban marka dadbanaanta laga hadlayo macnaheedu waxa weeyaan doorashadii tooskahayd dee bay waxyaalo badan kaga duwan tahay waxyaalaha kala duwanaanshiya waxaa ka mid ah doorashadani shuruuc baarlamaaniya kuma shaqeynayso kuma socota waxay ku socotaa heshiisyo siyaasiyeed siyaasiyeed bay ku socotaa ama ha noqoto kii todobiyi tobankii sebtembar labadii kun iyo labaatankii koob iyo labaatankii ama ha noqoto kii may toddoba iyo labaatankeedii kuwii ka dambeeyey heshiisyaha siyaasiga bay ayay ku socotaa heshiisyada siyaasigaahu qawaaniinta iyo shuruuc loo laabta ma jiraan heshiis walba waa la gaali karaa laakiin dalku dastuur iyo qawaaniin buu leeyahay marka ma majantaa rogan baa mase way jirtaa meel loo codsan karo meesha baa rabana caddayso
doorashada tan waxay ku socotaa oo ay ku dhisan tahay heshiisyaas ay ku dhisan tahay laakiin shuruuc baarlamaaniya kuma dhisna haba yaraatee waan gartay caasho geelle markaad fiirisaan xuquuqda aadanaha iyo ilaalinta xuquuqda dadka iyo muwaadinka baarlamankan meelaha sida weyn loo duray isha lagu hayo waxaa ka mid ah in ay ay asgarti kamid noqotay in maaragtay wejiyo kala duwan ay kusoo kusoo biireen qaarkood kuraasay soo xoogeen marka dhinacaas markaad ka fiiriso xuquuqda aadanaha maxaa ku idin muuqanayo haweenkiinan lafdhabartu u ah ilaalinta qoondada iyo iyo xuquuqda aadanaha maxaa idinkaga muuqda golahan
walaalo horta waxaa noo muuqda waxa weeyaan waxaan qurux badnayn waxaa noo muuqda wax dowladnimada iyo mustaqbalka mugdi gelinaya waxaa noo muuqda dad aan muxuu ahay matalaad rasmi a ka haysan muxuu ahay dadkii soo door dadkii muxuu ay kasoo jeedaan aan matalaad ka haysan waxaa noo muuqda khilaaf xataa dadka ay abuurtay oo dadka soo dhexgelaya oo dadka laftarkiisii ehelka ahaa walaalka ahaa yacni doorashadan mugdi iyo muxua soo kala dhexgelisay waxaa meesha ka baxay tartankii baa ka baxay dadka bini aadamka waxa weye waxaa laga yaaba dadka inay soo bixi lahaayeen laakiin in ay muxuu ahaaye si daafurnaana loo yiraahdo tartama laakiin markii qof laga yaabo inaysa sooba baxeen tartankii loo diido halkaas waxaa ka dhalanaysa xuquuqdii oo lagu tuntay waxaa ka dhalanaysa qabaa'ilaadka laftirkoodii iyagoo cabanaya uu qofkii gudbay baa soo dhacaysa waxaa soo baxaya dad aan mudnayn oo yacni aan islahayn mustaqbalka waxay bedeli karaan oo soo baxay ayaa jira marka waxaan is leeyahay waxaasuna ma aha wax ama meel gaara ku kooban ma aha wax muxuu ahaaye waa wax guud ahaan soomaaliya o dhan ka socda waa wax from a to z meelaha baarlamaanka ka socda o dhan ka socda waa wax ra-iisal wasaaruhu ogyahay maxaa yeele ra-iisal wasaaruhu from the beginning wuu ogaa yacni ma samaynin iyo golihii maamuladu ma aysan samaynin muxuuaha wax shuruuc ah oo oo diidaya in muxua wasiirku galo wax shuruucoo diiday in askarigu galo wax shuruucoo diidaya qofka shaqaalaha dowladda ah inuu galo wax shuruucoo diidaya qof dembi dembiile ah inuu galo waxaasoo dhan laguma cadaynin marka hadduu maanta soo baxo yacni waa muwaadin waa soo baxay wax ka hortaagnaa ma jirin marka waxa weye waxaan isleeyahay waxaas hoos bay kasoo khaldameen dee waxay anigu aan isleeyahay markaan maanta meel xun baan bataagan danimadii o dhan baa luntay waxaa loo baahan yahay in arrimahaas oo dhan dib eegus lagu sameeyo guddi sare oo aan ahayn guddiyada khilaafaadka iyo waxa la sheegaya waan usoo laabanayaa bal halka wuxuu noqon doonaa caasho geelle waan eegi doonaa wakti baan ku qaadanaynaa guddoomiye shaata warqadaha kasoo baxaya maamul goboleedyada iyo ergadu warqad kasta waxaan arnaan leeyahay laba xubin oo ka socota bulshada ra-iisul hal xubin haddaana qaldanayn marka warqad kasta adinka ku khubsan xubin bulshada rayidka ah meeshaas maxaa lagala jeedaa maalinkaa meesha matalayo ku jiro annaga ashwarbo kuma kuma jirno waxaad ugu timaada bulshada rayidka waxaana la tahay markii heshiiskii todobiyo tobankii sebtembar la seexayay sababaha loogu soo diray oo dhan inay ahayd in bulshada rayid ururada bulshada rayidka abaabulan aanan ay fursad ku helin inay arrimaha doorashooyinka door ku yeeshaan marka waxaad ka garan kartaa marka aad fiiriso habka loo soo xulayo cidda soo xulaysa cidda la xisaabtamaysa cidda xaqiijinaysa intaba wax dowra annaga oo aan ku leenahay malaha laakiin warqadaha soo baxaya erge kasta kursi soo xulaysa xubin bulsha rayidka ku jirta guddoomiye hadda bulsha rayidka haddii ay lasoo xulayo warqadihana kusoo bixi lahayen warqadaha maamulgoleeda kuma soo bixi lahayn marka inay kuwaa kusoo baxaan waa ka muuqataa inaanu annaga kuraada ku lahayn oo wax wawaa ku lahayn marka bulshada rayidka ka soo baxayda meel walba arkaynahay bulshada rayidka ee adigu taqaana la og yahay ama ha noqoto maamul goboleed ama ama ama muqdisho ha joogto adinka maaha annaga aslanbo markii arrintaas aan ka war helnay heshiiskii soo baxay prime ministerkan waa cusbaa waa la kulanay waxaan ku niri labada xubnood oo bulshada rayidka lagu tilmaamay ogol ha la ogolaado inaysan qeyb ka noqon xulista ergooyinka ay taalintooda ay noqoto inay odayaasha ku kontaroolaan ama ku hubiyaan odayaasha inay isticmaaleen kriteeriada loo dejiyay in lagu sooxdo ergada marka taa haddii ahaan lahayd way fududaan lahayd doorkaana aada u muuqan lahaa marka waagaan waxaa dhacday de inuu yiri barnaamijka lagu yiri taladan ama go-aankan maamul goboleeda inaa wada gaarayo in dib lasugu soo laabta naqana dhowr bana ku celcelinay waraal ahaan waa ula wadaanimin xataa maamul goboleeda la wadaan madaxda maamul goboleedyada oo aan u sheegnay xubnaha bulshada rayidka ay ku tilmaanteen ha noqdaan kuwo ka socda ururada bulshada rayidka abaabulan doorkoodana ha noqdo inay hubiyaan ergada lasoo xulay inay tahay ergada saxda ahaa islamarkaana shuruudihii loo dejiyo in lagu soo xulo inay buuxiyaan
waa mahadsan tahay dhegeystayaal waxaa xusid mudan in guddiga doorashada heer federaal aan la xiriirnay si aan kaga qayb gelino barnaamijkan oo aan u dhegaysano bal dooda dhinacoeda la xiriirta doodaha waaweyn ee hareynaya doorashada iyo hufnaan la-aanta iyo bal iyagu waxay qaban karayaan laakiin aysan suuragal noqon inay ka jawaabin ama aysan noo suuragelin inala hadlaan laakiin marka ugu horeysa oo ay kasoo jawaabaan xiriirkeena ayaan idiin soo gudbin doonaa waxaad naga dhegaysanaysaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka idaacadda v o da guddoomiye iidle markaad fiiriso walaaca soomaalida keliya kuma eko caalamkaa si weyn isha ugu haysa arrinta doorashada waktigii koobnaa ee la qabtabaa si weyn loogu cadaadinaya dhinacyada saameynta ku leh laakiin maraykanka dhowaan war buu soo saar uu leeyahay kuwa doorashada lidka ku ah tilaabaa ka qaadin doonaa cuna qabateyn fiisaha la xiriirta iyo doodaka marka maxay ka bedeli doontaa cadaadiskan caalamka uu saaraya xilligan dhinacyada saameynta kule doorashada
sidooda qofka bini aadamka ah qofka bini aadamka ah waxbaa xakameeya sharci baa xakameeya oo ugu adag waxyaabaha xakameeya waxaa wax shaksiyo shaksiyadiis ku xidhan waxnaa wax ka baxsan oo dowlad nidaam dowladeeda kolka nidaamkeenii dowladda inaga inoo dhisnaa hay-adaheenii inoo dhisnaa waxaa muuqatay in aanay xakamayn karaynin mas-uuliyiintii amaba mas-uuliyiintii ay noqdeen dad intoodii badeed ama qaar ka mida aan idhahdo yaanan gacan af carabka ku wada dhisanayna ay noqdeen dad maaragtay aanay hay-adihii dowladda shuruucii dalka aanay xakamaynteedii ay ay ka tallaabsadeen sababtoo ah hay-adihii xakaman lahaa baan dhisnayn maxkamadda dastuuriga oo kale waxay maxkamadda u qaabilsan arrimaha doorashooyinka oo kale wixii doorashaa loola loola tegi lahaa wixii dastuur jebina loola tegi lahaa marka hay-adihii ma dalkeena maadaama aan isdhisnayn waxay noqotay in bini aadan kale ina soo ina soo farageliyo taasoo nuqsaan ku ah yani dowladnimadeena iyo jiritaankeena iyo qarinimadeeda sida sidaas haba noqotee maxay bedeli kartaa waxay bedeli kartaa waxay keeni kartaa in ay meesha yimaadaan tallaabooyin adag oo laga qaado madaxdeena oo ay cid kale ka qaado oo dabadeedna si loogu dhiirigeliyo amaba loogu riixo in ay degdeg u sameeyaan doorashooyinka marka waxaa ka laba shay baa ka iman kartaa in doorashadii muddada sanadka soo jiitimaysa inay degdeg u dhimaato waa waa soo bixi kartaa waxaa kaloo soo bixi karaa in wax badan oo dee awalba iyada markii horeba iska dhutinaysay in intaa ka hadhay muddadaa yar la yidhaahdo wixkii hala soo dhammaystiro dabeedna wax badan aan loo aaba yeelin oo wax badan la jiidho oo maaragtay sidii hore si kasii dhiiran loogu sii dhiirado hanaankii la dejiyey ee lagu heshiiyey in lagu socdo oo maaragtay ay iminka qabalkii soo xumaato ayaa dhici karto way mar kastoo degdegu yimaado waxaa laga yaabaa in maaragtay tayaduna ay hoos u dhacdo marka way keeni kartaa inay waan gartay waan gartay isla su-aashaasaa rabaa su-aashaasaa rabaa inaan dhammaan wadaagno caasho geeliye caasho geelle markaad fiiriso cadaadiska caalamka iyo warbixintii ugu dambeysay ee maraykanku uu tillaabada ku qaada yiri unaqabateyn baa saari doonaa dhinacyada saameynta ku leh maxay ka bedeli doontaa walaacan aad muujiseen oo tidhaahdeen doorasha ma socotee xulashaa socoto walaalow aniga waxaan isleeyahay waxba kama bedeleyso international community waa joogeen markii ugu horeysa oo wax bilaabanayeen waa joogeen markii habraacyada la sameynayey fakti ugu horeysay markii wax khaldameenba waxaa la rabaa in hadday wax qaban karaan ay qabtaan mideeda kale maba ahaba qof wax keliya qof keliya ku suntan boobkan iyo dhibaatada soomaaliya ka jirta maanta cid walbay saamays mid dowlad u shaqeeya midaan u shaqeyn mid madaxa mid aan madax ahayn kulli waxa weeya looma kala harin marka anigu waxaan is leeyahay ayagana warkooda macno weyn ma sameynayo laakiin waxaan macno weyn sameynaya waxa waaye waxaan hadda siday ku socdaanba in laiska dhamaystiro in muxuu ahaayey bal bilowgii dowladnimadu ay bilaabato oo wax la doorto markaas kabacdina lagu dadaalo sidii muxuu ahaaye maxkamadii dastuuriga ahayd loo sameyn lahaa sidii muxuu ahaayey may maqlaysaa aad baan ku maqlaa waan ku maqlaya in maxkamadda dastuuriga ahaa la sameeyo in loo saaro dabagal loo saaro maxaa sax ku soo baxay maxaa khalad ku soo baxay maxaa u baahan in dib eegis lagu sameeyo in markaas kabacdi la sameeyo mooyaane aniga waxa waaye hadalkoodan hanjabaadoodan wax macno looma arko iyo waxay bedeli karto maxaa yeelay laakiin ashagele ashagele cidda cidda qawaaniin sameynayso oo shuruuc sameynayso waa waa baarlamaankii soo ma ahan baarlamaanku marka in asaga laga khisaabtamo inuu ka shaqeeyaahi inaan laga filayn bay dadku qabaan miyaysa saas ahayn
maya aniga taas kama wado waxaan ka wada hanjabaada maanta ay international community maxkamadda leeyihiin dastuurigaa sheegtay iyo lala khisaabtamo baarlamaankan dib oogis lagu sameeyo yaa rabtaa inay hawshaa qabtaan Eh, dabcan malaa'ig ma imaan doontee yaa shaqadan qabanayo
wallaahi horta dhibaato waaye sababta waxa weye wixii wax qaban lahaa waa wax iyagu boobka ku yimid weeye laakiin ugu yaraan waxba waxbay dhaamaan in eh, muxuu ahay sidaan qaabkaan hadda maanta walaahowgaa lagu jiro oo qof kasta talinaya in lagu jiro iyo in wax uun samaysmo qofku markuu dowlad noqdo oo samaysmo waxaa laga yaabaa in wax badan isbedelaan baa dhici karta marka Wa- waa waxaan gar- isleeyahay waa waa gar- in maxkamadda aan- aan tasdiiligana la shaata- sameeyo aan tababarna la shaaqasiiyo sameeyo waxaana aan- dhamaystirmaan aan aan aan aan guddoomiyaha bulshada rayidka siiyo cusmaan shaatax warkan eh, caalamka oo maraykanka ugu horeeyo rajo midigelinaya adinka
Een, horta runtii een, tallaabo kasta oo oo abuuri karta cadaadis in wax la saxo annaga rajayna gelinaysaa ama ka timaado beesha caalamka ama ka timaado een, qaar ka mida madaxda ama shacabka soomaaliyeed ha ka timaado waa waxa horta umad kastaba een, rajo fiican la gelinayo laakiinse markii aan ka hadlo een, wax maskaxayaan een, cadaadiska hadda qoraalka uu soo saaray een, maraykanka runtii een, bixitaanka een, arrimaha soomaaliya dowladnimadeeda iyo dhismaheedii een, runtii ma aha in hadda ee, sida u socdaan keliya la fiiriyo ee, aas-aaska iyo salka bro- dhibaatada meesha ka taaganta ayaa u baahan in wax laga qabto oo ay dib beesha caalamka soomaalida gacanka kamaysan gacan ka siiso saa oo ah in dalkan isla xisaabtan dhibca ka dhaco maxaa yeelay ee, inta badan dhibanaha dhibgeystaha kaan qaldaneen kulli ayaa systemka dowlihii ay ku wada dhex jiraan haddana waxaad moodaaba in systemkii uu sii xoogeysanayo sidii usii lahaa protection ama uu u badbaadin lahaa dadka aaminsan inay iyaga dibbiye galeen ay kuwas galaan marka haddii u ba- haddii loo baahi wax la qabto waxay la tahay ilaasaasa dhaba dalkan soomaaliya in laga caawiyo sidii laisku dhex saabtay minha dadka haddii hadda ama ha la iscafiye ama ama ama- ama ha la isciqaabay in uu jid markaa bixi lahaa laakiin hadda arrimaha hadda socdo waa uun dee qalab gacmaha lagula jiro een, oo facebook kasoo bilaaba sixitaankiisa runtii Wa- wa- waan gartay hadda ma sahlano laakiin markastoo warajaan ka qabnaa cadaadis noocan oo kale inax bajel inuu wax u soo kordhi doono waan gartay Eh, ibraahim idle eh, sharciga aan mar kale bal eego dhinacaasaan ka fiirina doodeenna khasaanada waxa la yidhaahdo ama ama maaragtay eh, khasaanada oo ama xildhibaanku hal ahaado ama eh, hay-adaha kale dood qofkii bir ha noqdee khasaanadu ma ka dhigan taha qofku inay ka dhigayso inaan lala xisaabtami karin Eh, dembi walbuu soo gala ama wax walbuu soo haleeyey hadduu xildhibaan noqdo macnaheedu lama taabtaamay ka dhigan taha
Een, horta xasaanada marka leeto dastuurka kumeel gaarka ah waxa u ah- ah een, aasaas waxaa u ah qalabka toddobaatanaad oo ka hadlaya xasaanada golaha eh, xildhibaanada golaha shacabka iyo qodobka sideetanaad oo ka waramaya xildhibaanada xasaanada xildhibaanada aqalka sare kaas eh, sideed tobaatanaad wuxuu ka xiraacaya kan hore ee toddobaatanaad ka hore toddobaatanaadna markaad eegto faqradiisa koowaad iyo tan labaad laba shay buu kaga hadlaya kow mustaqbalada kuwaad wuxuu ka hadlayaa in qofka xildhibaanka ah ee, aaraacdiisa iyo fikradihiisa uu ka jeedinayo ee, baarlamaanka iyo fadhiyadiisa inaan lagu qaban karin oo ciqaab loogu qaban karin ee, laguna laguna xisaabtami karin taasi waa qodob oo halkaa waxaa lagaga ilaalinaya in dowlad ee, xukuumaddu ay soo fargeliso oo xildhibaankii ay tallaabo kaga qaado ee, afkaartiisii uu kaga soo horjeeday taasi waa qodob waa qodobka kale ee faqrada labaad iyana waxay leedahay dacwad ciqaaba laguma qaadi karo dacwad ciqaaba marka la leeyahay laguma qaadi karo macnaheedu waa maaha inuu qofku ka baxsan yahay xuduudda sharciga waayo sida eh, uu qabo eh, qodobka koob tobnaad ee dastuurku muwaadiniinta sharciga way u siman yihiin dhammaantood sharcigana qof sharciguna qof kasta uu ka sarreeya sida ku xusan qodobka afraad marka maadaama qofka sharciga qof walba ka sarreeyo is- loona siman yahay haddana la yidhi xildhibaankii laguma soo oogi karo eh, dacwad ciqaaba macnaheedu waxa weeyaan waa dacwad ciqaaba oo siyaasiya weeyaan waa mid siyaasaysan weeyaan baa laga ilaalinaya laakiin haddii aanay siyaasaysnayn oo aanay siyaasiyiin ku jirin macnaheedu maaha inaan lagu qaadi karin laakiin sida sidaas muuqanaa dastuurku dastuurku wuxuu leeyahay waa dacwad ciqaaba buu leeyahay laakiin dacwadda ciqaabta ahi waxaa sida loo yaqaano fahamka si- xasaanadu dacwad ciqaab ba- ba- baarlamaanka la- eh, loo gudbinaya inuu ka qaado xasaanada oon la ogolaado inuu weydiiyo marka ogolaanshiyaha dastuurka marka la weydiinaya waxa weeye inuu hubiyo in ay dacwadani tahay mid siyaasiyeed iyo inaan ahayn dacwad caadiya ay tahay haddii uu arko inay tahay dacwad siyaasadeedna wuu diidaya haddii kalena wuxuu ogolaanaya in hore loo socdo furtatahamka eh, hasha la yihahdo eh, xasaanadu waa caynkaa dastuurkuna ciqaaba eh, wuxa uu u diidaya dacwad ciqaabta ma aha qofka inuu qof soo dilo ama uu hanti soo boobo ama uu wax kale soo eh, wax kale wax kale soo dhaco inuu gab- dastu- eh, ka dhigto gabaad maaha eh, noqon mayso baarlamaanka laakiin waa wejiga siyaasi weyn baa la leeyahay qofkii inaan siyaasi ahaan loo ugaadsan oo siyaasi ahaan looga qaadin xildhibaannimadiisii iyadoo lagu diidan yahay baa ay ay weeyaan eh, maqsiga qastiga ka meesha ka dambeeya laakiin haddii ay tahay dacwad caadiga oo qofkii eh, eh, xildhibaanka uu dambi caadiga galay sida dadka ah waa la weydiinaya baarlamaanka baarlamaankuna inuu ogolaadaabaa u taala waayo Wa- dowladda ka mas-uula dowladda waxay mas-uul ka tahay markuu qofku sameeyo xadgudub inay mujtamaca ilaaliso oo bulshada ilaaliso oo dowladnimada ilaaliso ayay dowladda ka mas-uul tahay oo waan gartay Eh, caasho geenle isla su-aashaasi eh, khasaanadu waa meesha ugu weyn oo oo oo hay-adaha dowladda gaar ahaan eh, golaha sharci dejintu ay leeyihiin Eh, saad sheegays saad maqlaysana aad baa isha loogu hayaa laga yaabee maaragtay in eh, dad badan oo eedo iyo dooda jireen siyaabo kala duwan loo eedeyn karo ilan kamid noqon kara hay-adahan marka khasaanadu macnaheedu ma lama taabtaan bay ka dhigan tahay fahamkaaga
walaalo horta anigu sharci yaqaan ma ahi laakiin sidaa isu leeyahay ama ay ahaan jirtay dadkan waxay u wada ordayaan oo dhan xildhibaanada waa xasaanada xasaanaduna waxa weeyaan meel lagu bedelay oo la leeyahay eh, qofka xildhibaanka oo soo baxa oo la dhaariyo xasaanad ma laha anigu ma aan arkinin marka xasaanadu iska yeelan doono laakiin adigu waxaan is leeyahay yaan dib loo noqon baan anigu is leeyahay waxaan qabaa waxa weeyaan dib loo noqon waxa weeye wakti badan baa dhumay laakiin waxaan rabnaa waxay soo baxa laftirkooda waxaa la rabaa waxyaabo lagu korsaxo in la sameeyo maxkamadii inay jidho batalan qur-aansi lagu murmuransan yahay aysan noqon kuwo la iska iloobo laakiin ay noqoto kuwo maxkamadaas dastuuriga ah ay isha ku hayso waxaan is leeyahay in culayska la saaro ee macnaha ee, muxuu ahayey ee, qof iyo cod la saaro oo maanta aan la fiirin macnaha afar waktigan waa lumay runtii soomaaliya waa ka lumay laakiin la fiiriyo in meel fiican loo guuro mustaqbalka in laga shaqeeyo waxaan is leeyahay waxyaabaha khaldamay oo dhan in yacni doodo iyo laga sameeyo oo ay noqdaan eh, muxuuha waxyaabo taariikhi ah oo taariikhda gala inay noqdaan kaalintan civil society-ga afka noqotay na in muxuha wax laga bedelo sababta waxaa leeyahay civil society ku jeeda civil society odagii waa civil society gabadhii waa civil society shacabkii waa civil society laakiin lama macnayn waayo civil society iyo korjoogtada iyo wafka dooranaya marka ani waxaan is leeyahay dee muxuu ahaay daryaqaanada iga badiya ee sharci ma garanayo laakiin qofka hadduu mar xildhibaanba soo noqday oo shahaadadii la siiyey oo lasoo dhaariyey ani waxaan is leeyahay xasaanadiisa waa leeyahay laakiin iyaga laftirkooda een, dib baa loogu noqon karaa qofku markuu xilka qabto waa isbedelayaa ma aha sida marka uu shilal raadinaya waa isbedelayaan qof kasta markaas wuxuu isleeyahay sumcadaada iyo isbedel buu isleeyahay marka in la tababaro ayaga laftirkooda intaan lagu degdegin in madaxweyne la doorto wakti fiican iyaga la gesho wakti fiican ee wax loo sheego lagu adimo oo la yiraahdo Wa- wa- wa- wanaaga iyo dowladnimada aad aad baad umahadsantaha casho geelle Eh, qaybihii ugu dambeeya soo gaarna su-aasha ugu dambeysee dhammaan aan raba inaan wadaagno waxay noqon eh, cusmaan shaatax markaad fiiriso doodaha waaweyn ee hareynaya hay-adaha dowladda gaar ahaan aqalkii sanad ogeed golaha shacabka hadda boqol kiiba afartan eh, doorashadiisii dhacday oo si weyn loo durayo xalka muxuu ku jiraa Eh, casho geelle waxay tidhi maxkamadii dastuuriga ahayd in la helo oo dibogis lagu sameeyo kuraasta la boobay waxa dhacay oo dhan baa ah, eh, ilaha bombay qabtaa marka halku muxuu ku jiraa markaad fiiriso eh, si si looga waaqsado eh, in dadku kala irdoobaan oo colaadan iyo waxa taagan xal looga gaaro
Een, eh, marka runtii de eh, xal haddaada raadinayno waa un hadda waraabta dhiman sida lagu xalin lahaa Een, taana waxay ku xiran tahay de eh, isleeyahay aniga xalkuu ku jiraa in nidaamkii la dejiyey sida uu yahay in loo raaco loo fuliyo Een, si loo helo een, nolosho daah furan oo dadku markaa ay ku kalsoonaan karaan inta hadda la qabtayna waa waa wa- waxaan qabaa in loo baxsho guddi heer soomaaliyeed oo runtii daweyne isku sameeya inta aan la dhaarin mashaariicda la siin si maaragtaa loo saxo oo loo badbaadiyo baarlamaanka soo socda ay ku iyo tobanaan maxaa yeelay waxaan dhibaato kala kulannay doorasho dadban tii hore iyo tan oo hadda ay dhibaatada kasii badatay haddii sida hadda wax ku socdaan baarlamaanka xubnihii baarlamaanka ay kusoo baxaan mar rajeenayna waa kusii cod doorashada soo socoto waxaa noo waxaa sugi doonaa doorasho dadban iyo inta kasii liidato marka si loo helo in la dadaalo oo keeni kara in maxkamada dastuuriga la dhiso dastuurka la dhamaystiro sidoo kalena mataqaanaa la sameeyo sidka sidoo kale la sameeyo doorasho qasricoda waxay ku xiran tahay sidaa marka aan baarlamaanka xogta banaad
aad aad baad umahadsan tahay gudoomiye ibraahim iidle gudoomiyada maxkamadda sare maxaad ku dari lahayd xalku muxuu ku jiraa
waxaa wuxuu ku jiraa adugu say ila muuqato waxaa loo baahan yahay aan u baahanaho dadka iyo dalku loo baahan yahay in la dhiso dalka iminka baarlamaan kama dhisna xukuumad xukuumad xukuumad jirta waa kumeel gaad waa xilgaarsiin madaxweynaha joogaa waa sihaye marka waxaa loo baahan yahay in hay-adihii dowladda la dhisaa loo baahan yahay oo baarlamaanka dhismo dabaan hadda hadda waktigu wakti wax lagu dhisa ma jira laakiin baarlamaanka koob iyo tobanaad iyo daruufaha ku geedaaman xalku muxuu noqonayaa meeshaas inaan ka eegnaa rabnaa si si dabaan hadda hay-adihii dowladda wakti waa ka dhamaada laskuma haysta taas
su-aashan waxay tahay si hay-adaha dowladda loo helo kan in lala macaamilo oo sida kan meesha iminka meel laga noqdaa ma joogto wax laga xili liso maxkamad dastuur iyo gole adeeg dastuur lama joogo waxaa la joogaa in doorashada la dhameeyo degdeg loo dhiso hayadihii hay-adihii dowladda oo ha noqoto madaxtooyadii ama ha noqoto xukuumaddii iyo hay-adihii kale degdeg loo dhiso waayo dalka dowlad nidaam dowladeed oo iminka shaqaynaya uma dhisna saas anigu xalka u arkaa caasho geelle ugu dambeyn xaggaaga maxaad xalku muxuu kula muuqdaa inkastoo tiri maxkamadda suuriyan qaba
walaalo walaalo waxa weeyaan horta waxqabad waa dhaaftay hadda oo this time waxaan aniga qabaa inaan waxba laga qaban karin waxa haray in la dhamaystira mooyaane laakiin waxaan qabaa in bal horta la helo wax urursan oo lala xisaabtami karo maanta waxaa jira mucaarad waxaa jira odayaasha dhinac ka ordaya waxaa jira bele kale oo shaqaynaysa bal horta in dowlad iyo baarlamaankii oo sool ah oo dad la yaqaan ah ha xumaadaan ama ha fiicnaadaan horta inay soo baxaan baan qabaa oo la dhamaystiro kadibna markaas dib loo bilaabo dib heshiisiin iyo in boogihii la dhayo oo dadkan shakiga ka qaaday dowladnimada iyo jirada ka qaaday in dib heshiisiin loo sameeyo dastuurkana la dhamaystiro waxaana dhan waxa burburinaya waxa waa dastuurkan khariban waaye haddii aan dastuurkaas la dhamaystirinna dowladnimada xataa ma hagaagayso iyo in muxuu aha lagu dadaalo waxa hadda ka dambeeya bal wax fiican inay dhalaanoo qof iyo cod laakiin hataa iska jiitaba lama rabe qof iyo cod run ah oo meel loo raaca leh in la helo anigu intaasaa isdhihi laha walaalo waa mahadsantaa
dhammaantiin aad baad umahadsan tihiin intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga barnaamijkana waxaynu ku eegeynay halka muxuu noqon karayaa xilli si weyn doorashada oo u hareynayo boob xoogan oo lagu eedeynayo madaxda maamul goboleedyada iyo hogaanka doorashada hadda gacanta ku haya waxaana barnaamijka nagala qaybgelaya guddoomiyii hore maxkamadda sare soomaaliya ibraahim iidlo suleymaan marwe caasha geela diiriya ku sugan magaalada gaalkacyo ee puntland iyo guddoomiyaha bulshada rayidka cusmaan muxudiin shaatax dhammaantiin aad baad u mahadsantihin sida wanaagsan ee barnaamijka nagala qaybgasheen